maali wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan nabad ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka ah oo xilligan oo kale aad kala socotaan ra'diyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax talaado ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shanta bisha afaraad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona oo culayska aan saari doonaa wax u qabashada dadka iyo dunyada ay abaartu ay ku saamaynayso gobolada soomaaliya haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabihii u qabsoomay guddigii maalin ka hor ka amabaxay magaalada muqdisho ee gaaray hargeysa oo shalayba ku baxay deegaanada abaartu ay ka jirto ilaa iyo hadda maxaa u qabsoomay waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan gobolada abaarta ay ka jirta qaarkood roob ayaa ka da'ay muqdishona xalay xoogaa roobku wuu ka da'ayo wadooyinka qaarkood biyo ayaa saaka lagu arkayay waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan amisom waxa ay leedahay horjoogayaal sare oo ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab ayaan ku dilnay howlgal ka dhacay deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose oo ugu dambayntii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ay gacanta ay ku dhigeen wararkii ugu waaweynaa caalamka ayaan sidoo kale barnaamijkaugu soo gujin doonaa kulan adagoo jambiyon league ka tirsan kooxo waaweyn oo sbain iskala tirsan ayaa caawa isla dheeli doona farsamadu waa fahad cabdigaas codsiintuna waa anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiine waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada wararka
soomaali waa mid waa uliyo mayra mataana weeyo meel bay ka warartay bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta
wayaha dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan nabad ayaan leeyahay barnaamijka saaka isagoo idilbaa intiisa ugu badan waxaan ku falanqayn doonaa abaarta ka jirta soomaaliya oo dadka iyo dunyadaba saamaysay goordhow waxaan aadi doonaa guddigii maalin ka hortagay magaalada hargeysa iyagoo shalay ku baxay deegaanada abaartu ay ku dhufatay haddaba waxyaabihii u qabsoomay ayaan goordhow idiin soo dayn doonaa sheekh nuur baaruud ayaa barnaamijka marti noogu ah hase yeeshee waxaan ka hormarinayaa gobolada soomaaliya oo abaarta inay ka jirto gobolka hiiraan ayaa ka mid ah sidaad ka warqabtaan degmada buulo barda duulooyin hoos yimaada dadka iyo dunyada abaar ayaa saameyn ku yeelatay oo qaarkood xitaa la sheegay inay u geeriyoodeen cabdicasiis duuro oo ah guddoomiyaha degmadaas ayaa iminka qadka telefoonka si toosa ugu jira ee magaaladaas guddoomiye haddaad i maqasho marka hore subax wanaagsan marka xigto waa sidee intaad ka warqabto buulo berde
wanaagsano wacan buulo burde alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxay ka mid tahay deegaanada kulaylka iyo abaaraha ka jiraan waa ilaa imaadiis roobdoonna wuu jiraa dhibaataduna way jirtaa niyo kulaylkaas ugu jiraa dadkii dunyada soomaalida inteeda doon sanadkan ka jira anagu waa dhibkaas ugu haya ummadda waayahay ilaa iyo hadda ma idiin lambaraysan yahay maamulkiina degmada buulo barda tuulooyinka ugu daranee abaaruhu ay ka jiraan
dabcan haa deegaanka waa kala naqaanaa s waa waa waa noo lambaraysan yahi way jiraan maxaa ka mid a yaa tuulooyinkee kamid a marka ugu daran guud ahaan waxba isma dhaamaan tuulooyinkana waa badayihin oo ilaa boqol iyo konton waa gaarayaan marka wax hadda isdooriyaan kala reeb lama wajirtaba waayahay maamulkiina marka haddii aad tuulooyinkaas qaarkood aad tagteen maxaa idiin muuqanaya oo aada soo aragteen
waxaan soo aragnay waxa dalka ka jiro walow hadda anagu alxamdulilah ay bilow tahay walow ay bilow tahay laakiin dhibka wuu jiraa waayahay waxaana soo gaaraya war sheegaya in dadka iyo dunyada qaarkood ay u geeriyoodeen abaarta iyo dhibka jira warkaa ma jiraa dhinaca buulo barden
maya waa waa wax la waa wax la malaysan karo ama la ama la sugaayo ilaahay hadduu roob noo seenin si deg degana ilaahay waa ugu barin hadduu ilaahay yidhaahdo oo waa u roob doonay laakiin waxaan kuu sheegaya anigu hadda xaqiiqdii qof u dhintay oo aan rikoord garayn weli ma hayo waayahay maamulkiina degmada buulobarde oo adiga aad ugu horraysa oo guddoomiye aad ka tahay maxaad u qabateen dadka abaartu ay saamaynayso
wallahi sina bataagtiisuu socdaa waxaa la yidhi mataanid yidhaalna hadduu ilaahay kuu rayn gacal ay isu qaadaan waana isla kufaane annagu laftigeenna waxaan duulina lahayn oo tabarteenna waa gala kartaa dhaqaalana kama jira magaalada
waa tahay sacidaadda xagga dawladda ama hay-aduhuna aaday ugu liitaan laakiin waxay kalaamkeenna waa qabanaynaa insha allah waa tahay abaarta een culayskeeda in saas loo dareemo maxaa keenay ka waran dhinaca ceelaha ceelasha biyaha ee degmada ku yaala een miyay biyo yarayeen
aaday u biyoyareeyeenoo waa la sugaa markii un kusoo dhacaanaa matoorada la kixiyaa kadib haddana waa la damiyaa markii waxoogaa soo maaxdaan haddana la kixiyaa xelashu saacad kasta ma shidnaan karaan biyaha waa waa ma soo qabanayaan waayahay dhinaca caafimaadka bal ka waran tuulooyinkan abaartu ay ka jirto
caafimaad daro way ka jirtaa laakiin hadda aan wax zaa'id oo emergency ah oo ilaa hadda aan aan rikool garayni ma laha waaya waxaana loo soo sheegayaa in een degmada ee ay ka mid tahay meelaha een gobollada uu uu roobka uu ka da-ay bal ka waran tuulooyinka qaarkood roob ayaa laga soo sheegayaa oo abaartu ay ka jirto
maya maya anigu roob hadda waa da-ay ama waa lagu dirsay aan ku dhihi karo oo da-ay ma jiro laakiin roobku wuu hortay oo waan arkaynay ilaaxiisa mar laakiin anigu roob haddan kuu sheego ma jiro ilaa iyo hadda marka ma waxaad leedahay hay-adihii dhinaca gurmadka ahaa een nama soo gaarin oo wax gurmadahoo dadkaa loo sameeyo oo muuqda ma jiraan
waa nimankaas waa shaqadooda roobku markuu da-o xoolaha barwaaqa waxay niman kala dhintaan wixii nool ilaahay u gargaarin bay yimaadaan haddiiba ay yimaadiin marka taas rajadeeda waa ma ma ma muuqato qaylana waa naga dhamaatay marka ilaahay un baan baryayna ilaahay baa gacan weyn ummaddaana asagaa samaystay adduunkanba waana rajaynaynaa boqolkiiba boqol inuu ilaahay ka jawaabayo oo hadduu ilaahay kula roob dii doono waaya guddoomiye marka ugu dambayntii een meelaha qaarkood waxaa jira in dadka biyo dhaamin loo sameynayay oo booyado biyo ay ku jiraan loo geynayay een dadkan culayska uu saaran yaho dhinaca abaaraha ah een maxaa gurmad noocaa loogu samayn la'yahay
ilaahi waa kuu sheegay anagu anagu hadduu ilaahay ku wixii karaamkeena waa samaynaynaa laakiin biyo la-aanta weli anagu heerkaa nagama gaarin
waaya aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada buulaberde een cabdi casiis duuro oo qadka telefoonka een magaaladaasi toosa ugu jiray wuxuuna iiga warbixinayay een abaarta ka jirta tuulooyin ka tirsan een degmada buulaberde heerka ay gaarayso isagoo sheegaya in een dadku ay u baahan yihiin in gurmad een lasoo gaarsiiyo een aad baad umahadsan tahay guddoomiye goordhow dhinaca iyo hargeysa ayaan aadi doonaa
mataana weeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay waa tahay dhegaystayaal weli barnaamijka faaqidaadda wararka ayaan ku guda jirnaaye een gobollada ugu daran ay abaartu saamayso dadka iyo dunyadu laga dareemay inay saa'id u saamayso waxaa een ka mid ah gobollada een somalilan ay maamusho een haddaba dowladda soomaaliya een sidaad ka warqabtaan goordhow een dadkaas waxay ugu deeqdeen lacag hal malyan ah guddi ayaa maalin ka hor loo dhiibay een waxa ayna guddigaasi tageen magaalada hargeysa ugu dambaynna guddi kale oo somalilan ay magacaawday ayay lacagtii halka malyan ahayd ay ku wareejisay haddaba qaar ka mida guddigaas ayaa shalay waxa ay ku baxeen deegaano ka mid ah meelaha ugu daran ee abaartu ay saamaysay guddiga waxaa ka mid ah sheekh nuur baaruud gurxan shiikha saaka ayuu barnaamijka noogu marti yahay shiikh subax wanaagsan kadibna waxaad n warbixin kooban aad naga siisaa bal mas-uuliyiinta iyo shacabka n gobollada waqooyi dega bal qaabka la idinkugu soo dhoweeyey magaalada hargeysa iyo laaya hadda waxyaabaha soconaya
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم raadiyo muqdisho waad mahadsantihiin annagoo wafdi isugu jirna culamaauddiin iyo rada bulshada ayaa yaa tagnay meeshaas runtii aad baa naloo soo dhaweeyey dad walaala aan u tagnay garoonka xaflad baa naloogu qabtay sidaad arkayseen bameediyaa ka arkayseen waan meel baa nala dejiyey marka xaflad kalaa isla habeenkiina loo qabtay oon jeegii aan wadnay aan ku wareejinay ayadana istiqbaal fiican iyo walaalnimo iyo wax weyn baa dhacay runtii oon khayr badan ka filayno intaas kadib wafdigu wuxuu go-aansaday bal inuu dhulkan abaaruhu ay ku dhufteen ile waa kii la yidhi laysa alkhabaru kalmucaayana waxa laguu sheegay iyo waxaad aragtay isku mid maaha inay markaa soo arkaan ay soo dhex istaagaan dadkii dhibaataysnaa marka waftigu saasuu shalay dhulkaas oo hooseeya oo xagga xeerta ah oo ilaa lug haya xaggaas yaa la aaday shalay si loo soo arko oo loo soo qiimeeyo dhibaatada jirta markaad fiirisid guud ahaan somalilan haddi waa dhulkii abaarta runtii ugu horreysay dhib badanna wuu dhacay oo abaar iyo biyo la-aan dad iyo duunyaba salfaday gobolada oo somalilan xagga galbeedkaba abaartu ha u badnaato iyo sanaad bari marka abaar xun oo runtii culays badan baa ka dhacay oo dee dadkiina dhaawac u geysatay oo dadba ay dhinteen xoolihiina eber ka dhigtay marka wixii hadda ka dambeeyana ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa roobkii inuu yimaado roobkii hadda wuu bilowday shalay meeluu ka dacay ay booramiyay kamid yihiin geesa u dhexaysa intaan hadda maqashiis tahay marka ilaahay raxmadda unbaa dadka anfici karta oo qaboojin karta musiibadan ka qaadi karta marka ilaahay raxmadda un baan u weydiinaynaa inuu roobka soomaali meel walbaba roobka inuu ilaahay keeno culayska uu ka qaado walaal hawluhu sidaasay u socdaan halkaasay marayaan welina howlgalkii baan wadnaa waan joognaa somalilan rixladanaduna rixlo mabruuq ahoo kheyr kusoo dhammaataan rajaynaynaa insha allah waayahay marka deegaanada shalay laidin geeyey sheekh nuur adiga iyo guddiga kula socda meelahee ka mid aad noo sheegi kartaa maxaad se soo aragteen waftigii shalay aan u diray xaggan lughayo iyo dhulka xeebta weli wuu maqan yahay shalay aroortii bay baxeen weli way maqan yihiin wixii warbixin ah waftigaas markuu yimaado aan idin siin doonaa hadduu ilaahay yidhaa waayahay marka lacagta aad wadaan oo aad ugu tala gasheen in lagu gargaaro dadka iyo duunyada abaartu ay ku saamaynayso gobollo ka mid ah maamulka somalilan wakti intee leeg ayaad doonaysaan inaad ku bixisaan kharashkaan wadnay miya aada iyo aad annagu waxaan wadnay hal milyan oo dollar oo kaash aan wadnay oo dahabshiil baan kusoo shubnay jeekiina waan wareejinay oo guddiga abaaraha oo heer qaran ah oo madaxweynuhu uu cayinay ayaan ku wareejinay marka lacag hal milyan oo dollar aan wadnay annagu waaya marka ma waxaad maalmo sii joogi doontaan gobolladan waqooyi mase haddaad lacagtii aada wareejiseen muqdishoad kusoo laaban doontaan
lacagta habeen horeba waan wareejinay markaan maalinkaan tagnay habeenkeediba waan wareejinay weli waxaa howlgalladii baan wadnaa waftigii hadda wuu maqan yahayba badankiisii kadib waxaa sida naloo sheegay waxay u badan tahay inaan madaxweynaha la kulanno marka howlgalkii baa weli socda waayahay waayahay marka dadkii aad u tagteen mas-uuliyiintii dhinacoodii waad nooga sheekaysay dadkii kale dee rayidka ahay aad u tagteen sidey u arkeen inaad u imaataan waxaan shaki ku jirin raad wanaagsan oo iijaabi ah oo positive inay dhalinayso waxaa weeye qofka markii bini aadmiga dubicat alquluub calaa xubbi man axsana ilayha qofka wanaag kuu sameeya waa si automaticii aada u jeclaanaysaa marka inay raad ka tegay oo dadkani soomaali walaala in la yahay macno saasa inay abuurayso shaki kuma jiro oo wanaagii iyo walaalnimadii ay loo qaadanayo ee shaki ma laha
waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa sheekh nuur baaruud gurxan oo xubin ka ah guddiga abaaraha oo dhowaan xukuumadda soomaaliya ay u dirtay magaalada hargeysa si ay usoo qiimeeyaan abaarta ka jirta gobollo ka tirsan dhanka somalilan ee maamusho sheekh nuur aad baad umahadsan tahay waxyaabihii kusoo kordhaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa haddaba dhegaystayaal sidoo kale waxaa naga xasuusin ah guddiga qaarkii uu sheekh nuur sidaa hadda maqlaysaanba uu sheegayay inay u direen gobolladu ay abaarta ay ka jirto inaan xiriiro kala duwan aan la sameynaynay laaya saakoo dhan qadadka telefoonada oo bixin awgeena way inoo suura geli weysay in aan helno maadaama qadku uu yahay deegaanada guddigu ay ku maqan yihiin mid aada u liita laakiin haddii aan helno waan idiin soo gudbin doonaa insha allah
aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa Midiga- waata dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaasha iminka nagu soo biirana eh, waxa ay nagala socdaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya eh, ama arrimaha ku saabsan dhin- dhanka ca- abaaraha eh, weli raadintooda ayaan ku jirnaa oo waan idiin soo gudbin doonaa hase yeeshee eh, deegaanka janaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa dib ula wareegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom oo iswehlinaya waxaana halkaas howlgallo xalay ka dhacay een lagu soo qabtay dad lagu tuhansan yahay inay hore xiriir ula lahaayeen een kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab howlgalladana shalay dhan waa ay socdeen hase yeeshee intaan lagu guuleysan qabashada deegaanka janaale waxaa soo baxaya warar sheegaya in horjoogayaal ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab een halkaa een lagu dilay oo qaarkood ka mid ahaaba raggii halkaa ka ariminayay amisom ayaa sheegatay weerarka lagu dilay een, horjoogayaashaas een, warkii ka soo baxay cali cabdiraxmaan ayaa gacanta ku hayay stuudiya ugula jira cali
cabdirasaaq aada ayaa mahadsan tahay war qoraala oo amisom ay soo saartay ayaa waxa ay ku sheegeen in lix ka mid a horjoogayaashii sarsare ee kooxda al-shabaab ay ku dileen howlgal ay si wada jir ay u fuliyeen sida ay ku sheegeen warka qoraalka ah ciidanka midooda afrika ee amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ee toddobaadyadii lasoo dhaafay sida warka lagu sheegay howlgalkaasi oo ka dhan ah islamarkaana la dardargeliyey sida la sheegay ee maleeshiyaadkaasi al-shabaab ka dhan ah waxa ay sheegeen in raggan la dilay oo maleeshiyaadka al-shabaab saraakiishooda mas-horjoogyaashooda ka mid ah ay sheegeen ayaa waxaa ku jira nin lagu magacaabo aadan bile oo al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka leego sidoo kale waxaa ka mid ah sheekh maxamed cali nin ay ku sheegeen oo ku-xigeenka horjoogaha deegaanka janaale iyo waxaa kaloo ku jira dadka ama horjoogayaasha la dilay maxamed abribo nin la sheegay oo dhanka cadaaladda waxa ay ku tilmaameen u qaabilsanaa deegaanka janaale sidoo kale waxaa ku jira xasan cali doole oo la sheegay inuu abniyaadka gobolka shabeellaha hoose u qaabilsanaa iyo sidoo kale nin dhanka walxaha qarxa khabiir ku ah oo la sheegay inuu yemen ka soo jeedo oo magaciisana las- lagu soo gaabiyey abu islaam oo ay sheegeen inay ku dileen ama horjoogayaasha amisom ay sheegeen in la dilay ay ka mid yihiin waxaa sidoo kale dadka la dilay ama horjoogayaasha la dilay ka mid ah nin kenya u dhashay oo lagu magacaabo sheekh mansuur oo dhanka tababarada al-shabaab u qaabilsan ayaa marka ku tirada jooga tirada Kenya.
markii la isku soo tirada ururiyo- guud ahaan waxay sheegeen amisom inay lix ka mid yihiin horjoogayaashaasi ay la dilay ay- ay waxaa hadlay eh, ninka sectorka koowaad mase qaybta koowaad ee amisom ee haysta in magaciisa la yiraahdo brigadier general sam okidi ayaa war-saxaafadeedka sheegay in al-shabaab ay isku dayayaan markastaba inay ka dheeraadaan in waxyeelo ay gaarsiiyeen ciidamada wadajirka ah hase yeeshee howlgalka toddobaadii lasoo dhaafay la dardargeliyey islamarkaana lasii wadi doono waxa ay sidoo kale sheegeen warka lagu sheegay in wadada weyn ee isku xirtaa deegaanka janaale iyo qeybaha kale ee gobolka shabeellaha hoose dib loo furay islamarkaana laga nadiifiyey dhammaan walxaha qarxa oo deegaankaasi ay ku aaseen islamarkaana wixii hadda ka dambeeya isu socodka deegaanka janaale ee dadweynaha uu yahay oo mid waxay leeyihiin miinooyin uu- badan uu la ayaan ka furay.
bixina wadooyin.
saas ayay ku sheegeen warka qoraalka ee amisom ay soo waaya saartay.
marka ee lixdan horjooga ah inkastoo dee maleeshiyaadkiina ay ka badan yihin haddii lix horjooga la dilay een dhimashadu ee ma sheegeen waxyaabaha lagu dila ma weerar toos ayaa lagu dila oo dagaal ayaa lagu dila mase waxay leeyihiin duqayn ayaan ku dilna amisom maxay ku sheegata warsaxaafada warka qoraalka waxay keliya ku sheegeen in raggaasi lagu dilay howlgal si wadajir ay u fuliyeen ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ee deegaanada hadda ay sheegeenna laga fuliyey may sheegin in diyaarad dishay in dagaal toos ay ku dhinteen inay soo waa in warka wuxuu sheegay keliya in raggaasi la dilay hase yeeshee cabdirasaaq waxaa la socota in muddooyinka dambe howlgallada gaadmada ah lala beegsan horjoogayaasha al-shabaab ay ahaayeen kuwo mm, si aada isu soo tareeyay waxaa u dambeeyey aad bay ugu badan yihiin gobolkaas uu ku badan yahay, waxaa u dambeeyey howlgallada sida gaarka la sheegay in al-shabaab lagu- marka aan ka tagno kan amisom ay soo saartay Ay ka dhaca Buufo.
in deegaanka Buufo.
ee gobolka shabeellaha aan idhaahde jubbada hoose deegaan beerxan lagu magaco in habeennimadii lasoo dhaafay ay weerar ku qaadeen diyaarado ciidamo diyaarado wata deegaankaasi maleeshiyaadkii ku sugnaana ay la sheegay inay ka carareen intii kalena goobta lagu dilay mana jirto cid sheegatay howlgalkaasi inay fulisay hase yeeshee howlgallada noocaas oo kale ah waxay ahaayeen kuwo toddobaadii lasoo dhaafay Aad iyo aad.
ay ay soo tareeyo oo laga Wa- waa waayahay ee waa waan arki doonaa kulley een, cidda sheegata een, weerarkaasi dhacay oo la sheegayo tiro maleeshiyaad ah in lagu dilayo oo shabaab ka tirsan ee cali cabdiraxmaan aad baad umahadsan tahay weli barnaamijka faaqidaada wararka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa
wmajaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo
waayahay qaybaha dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay champion league ayaa een, dib u bilaabi doono een, wareegii lix iyo tobnaad oo horey kooxa badan la isugu aadiyey ayaa caawa kooxihii ugu horeeyay ayaa dheeli doona een, kulan aada u adag ayaa laba kooxood oo dhinaca isbeyn kasoo jeeda een, dhexmari doona labadaas kooxna waxay kala yihiin kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo kooxda kubadda cagta ee atletic madrid een, sidaad ka warqabtaan horyaalka een, wadanka een, sbain markii la yiraahdo een, barcelona een, lix dhibcood ayay horyaalkaas een, ku hogaaminaysaa atletic madrid ayaa laba labaad ku jirta Ma- laba kooxood oo iska agdhoweeyaan dhinaca horyaalkaas markii la fiiriyo oo farqiga u dhexeeya waa lix dhibcood haddana horyaalka markii la yidhaahdo een, kulamadii ugu dambeeyey een, barcelona waa laga soo badiyey een, dhinaca atletic madridna shan guul ayay kusoo badisay haddaba caawa waa iska hor imaan doonaan ee, saaxiibkay cali cabdiraxmaan oo ka mid a asxaabta isku diyaarinaysa hadduu ilaah yidhahdo kulankaas ayaa stuudiyaha igu- igula jira oo hadda warkii ku saabsanaa horjoogayaasha al-shabaab ee inoo falanqeynayo oo ku aadanaa in la dilay cali cabdiraxmaan maxaad is leedahay kulankaas adag oo caawa dhinaca baarka iyo atletic madrid ah
sida ay sheegtay dadka kubadda cagta xiiseeya kulankaas si aad ayay ugu wardhowrayaan waana kulan laisdhihi karo aada ayuu u adag yahay oo maadaama kooxahaasi ay yihiin kuwa inta badan ku xafiiltama horyaalka laliigaha dalka spain Aad iyo aad.
haddana sida ay sheegtay ay yihiin kuwa hadda isku haysta oo is- labaad iyo k- koowaad iyo labaad ku kala jira marka kulankaas waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah kulamada ugu adag ee wareega champion league ee kooxaha sideedda ay hadda ay u caaw u gudaha furmaya aada iyo aad waxaa sheegay farqiga udhexeeya waxa weeyaan atletic madrid toddobaatan dhibcood ay leedahay barcelona toddobaatan iyo lix dhibcood ay leedahay farqigaas ayaa u dhexeeya caawa maxaa la isdhihi karaa labada kooxood mar waxaa jirtay champion league xilligan oo kale laiska hor keenay inay ahayd aan malaynayaa labada kun iyo iyo afar iyo tobankii inay ahayd oo barcelona laga cirib tiray een, horyaalka champion league maxaa la isdhihi karaa kulankan caawa kooxda barcelona kooxaha ugu khatarsan dhanka kubadda cagta matala adduunka ayay ku jirtaa Aad iyo aad.
banooniga gaagaaban ee dheesho tigtaga la yidhaahdo ayaa ka mid a waxyaabaha kooxaha kasoo horjeedana ay ay ku hagardaamiso ku dhibaatay marka kooxda atletico madridna koox si aada u ciyaarta qaano barcelona maadaama horyaalka laliiga ay ka wada tirsan yihiin inkastoo kooxa waa badin kooxibla badin doonta aan la dhihi karin waxaase la hubaa inuu yahay kulan xiiso badan oo taageerayaasha ee kooxaha kubadda cagta taageerana ay yihiin kuwo ay si aada ugu dhuursugayaan islamarkaa natiijadiisu ay tahay mid aan la dhayalsan karin in- marka in- marka marka waxaad leedahay laguma fududaan karo in la yidhaahdo baarkaa badinaysa baarka ama badanaysa Atletico- lagu fuday maadaama barcelona hadda kulankii u dambeeyey laliigaha el clasican laga soo badiyey Ah.
waxaa laga yaaba inay ciil u qabto kulankii goldaradii inay ku bareeqato waa laga yaaba Si- dhinac kale waa la fiirin karaa kooxda atletico Hadi- hada waxaa laleeyahay Barcelona- macalinka macalinka kooxda atletico madrid diego simone hadleen wuxuu yidhi waxyaabaha iigu dhibka badan markaan barcelona aan ka hor imaanaya waxa ay tahay baroniga iga haysanayaan ayaa dhib igu haya Aad iyo aad.
marka kooxda atletico madrid waa koox si fiican u taqaana ciyaarta kooxdan in wax badan ay isku dayi doonaan waana xitaa kulan dee- xitaa cilkahay waxa weeyaan soddon kulan kadib ayaa barcelona laga jabshay rikoorkaas oo marka laga waxa- badinin ma- ma sahlana ciyaarta marka waxaa isdhihi karaa inay inay tahay mid ka mid ah ee, ko- ciyaaraha sida Ugu aad adag.
suga wareega kow- ee, Lix- sideeda sideed sideed sideeda kooxaha way aad iyo aad baad umahadsanta cali ee, waxyaabihii kusoo kordhari ba- barcelona iyo atletico madrid ba- waan arki doonaa iyo waxyaabihii la isdhaadhaafsado ee, labadaas kooxoodna dee saan u sheegna waa laba kooxood oo aad u adag oo aadna u xifaaltama laakiin de cali oo misleedaha waxaan ka jeclaan lahaa labadan kulanka barcelona oo iyo atletic ahaa in la- in laga dhigo atletico iyo real ka waran
saas real atletico madrid bay ka jeclaan lahay sida aan isleeyahay inay barcelona ku aado real madrid inay ku aado ayay ka jeclaan lahay Garan camal maadaama udeeda.
labadii kulan labadii kulan oo horyaalka ay ahayd ay ka badisay islamarkaana is- labadii sano lasoo dhaafay haddaanan khaldanayn Ah.
ay guriga banabeu ugu badisay kooxda atletico madrid real madrid marka real madrid isku magaalon way ka dhisan yihiin Aad- waa- si aad ugu faltamaan.
wa- wa- si aadan ugu xisaabin laakiin barcelona waxay isleey- isleeyahay inay ugu saalanaan lahayd sida marka loo fiiriyo Em- sida ay ciyaartooda marka Barcelona ku aado.
waayahay xubintaas dhinaca isboortiga ayaa barnaamijkii faaqiraada wararka ugu dambeeyey ee waxaan aad ugu mahad celinayaa saaxiibkay cali cabdiraxmaan oo saa ka soo saarista barnaamijkan faaqiraada wararka si weyn iga gacansiiyey saaxiibkay aad buu u mahadsan yahay Ee, dhinaca farsamada saaxiibkay faar cabdigaas ayuu ahaa aniga waa cabdirasaaq maxamed faarax shiine dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliye nabad nabad nabad
مل بيك ورد idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax ma tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaran